Iskuulka hoose, dhexe iyo sare ee Alfa ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay in ka badan konton iyo shan arday oo isugu jira danyar iyo agoon. Ardaydan oo ka soo jeeda qoysas danyar ayaa iska bixi waayay qarashaadkii waxbarashada. Kheyr Cabdullaahi Faarax, maamulaha iskuulka Alfa ayaa raadiyo Beerulo uga warramay arday daashay fursadaha waxbarasho.
runtii duruufaha waxbarashada ee ka jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan anna isla ognahay runtii dugsigani wax weyn buu taraa maxaa yeelay waa dugsiga keliya ee xirfad gacanta ah bulshadiisa u keenay ayadoo markaasi si bilaash ah bulshada wax lagu baro ayna ka faa'iidaystaan tiro aan halkan lagu soo koobi karin iyo sidoo kale iyadoo iskuulka maalintii la furo ilaa iyo hadda uu bixiyo qeybo caafimaad ee markaasi loogu talagalay iyo kombyuutar si lacag la-aan oo bulshada lagu baro markaasi ay ka faa'iidaystaan sidoo kale bulshada wuxuu taraa ilmaha agoonta amaba dadka danleyda ah dugsiga iskuulka hoose ilaa iyo heer sare annaga waxba lacag kama qaadno halkan ayaan haddana baaqaas kaga dirayaa bulshada arday kasta oo agoon ah ama arday kasta oo danley ah in iskuulka uu kusoo dhaweynayo gacmo furan waxbarasho firiina uu heli doono ilaa iyo iskuulkaas uu ka qalin jibiyay annagoo xitaa gacan ka siin doono ilaa iyo heer jaamacadeed runtii arday badan ayaa fursaddaasi ka faa'iidaysatay haddii aan ka bilaabo qeybta dugsiga hoose ayaa ah qeybta ugu badan oo inta badan ardayda dugsiyada sare waa dad qajilo oo waa dad waaweyn laakiin qeybta dugsiga hoose ilaa iyo dhexe arday aad u tiro badan ayaa hadda ka faa'iidaysto walow hadda sanadkii hore ay ka badnaayeen laakiin ardayda hadda ka faa'iidaysata waxay gaaraan ilaa iyo lixdan iyo dhowr arday ee markaasi isugu jira danley agoon iyo qaar markaasi ay haystaan cilladaha amaba waxyaabo markaasi rabaani ah ay ku dhasheen haddii ay noqon lahayn naafo dadkaasoo markaasi aysan jirin cid markaasi taakulaysa una baahan waxbarashada runtii annagoon qalab haysan ayaan isku dayna haddana dadkaasi inaan wax barno waxna waan barnaa waanu ku guulaysanay waayo qof maanta dhagool ah ama curyaan ah sida wax lagu bari lahaa waad ogtahay xaalkeeda aad buu adag yahay sidaas ay tahayna boqolkiiba konton waan ku dadaalna inaan wax ka dhaadhicin qaar ka mid a ardayda wax ka baratay iskuulka alfa ee magaalada beledweyne ayaa ka warramaya waxyaabaha la baro anoo magacayga hanad yuusufe waxaan dhigtaa iskoolka alfa dusyada hoose sare ee tobanaadaan dhigtaa todobadeeda maad waan ku faraxsanaha waxaa mahad celina hooyadeeda iyo aabahey oo intaan isoo garab istaageen macalimayaasheedana sidoo kale si fiicanen waxna ii baraan alxamdulilah magacaygu yahay saacid maxamed aadan ee dhigta dugsiga alfa dugsiga dhexa ee hoose ee alfa waxaan ku faraxsanahay toddobadii maadda inaan si fiican u qaato waxaan u mahad celinayaa waalidiinteyda oo intaan isoo garab istaagay aad iyo aad u mahad celinayaa dhammaan iyo macalimiinteyda iyo si fiican wax baray waa mahadsanyiin dhammaan anuu magaceyga yahay ruqoyo cumar isaaq oo dhigta galaa iskuulka alfa iskuul waxaan nahay fonfor waxaanu mahad celinayaa macalimiinteyda iyo waalidiinteyda xarumaha waxbarashada ee magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-aana ka helo arday danyar ah